falastiin marka hore waad mahadsan tahay magaalada messina waxay ka tirsan tahay gobolka sicilia ee koonfurta dalka talyaaniga saaka aroortii ayaa magaaladan joogna oo catania lagu magacaabo waxaa naga kaxeeyey hay-ada layidhahdo frontex oo ah hay-ada midooda yurub uqaabilsan howlgalada iyo maareynta xuduudaha yurub hay-adaasi ayaa waxayna geysay magaaladan lagu magacaabo messina ee koonfurta ku taala halkaasi oo uu kusoo xirtay waktigaasi aan meesha gaadhnay markab ay leedahay dowladda norway oo kamida maraakiibta midooda yurub markabkan waxa uu siday laba boqol iyo sagaal iyo soddon muhaajiriina oo u badan haddaan idhaahdo intooda badan ilaa laba boqol ba ay gaarayeen dadka yimid dalka eritrea dadkani falastina waxay kamid yihiin ilaa kun qof oo qaxooti ama muhaajiriina oo midowda yurub maraakiibtoodu ay kasoo badbaadiyeen inta udhexaysa badda talyaaniga iyo libya labadii maalmood ee lasoo dhaafay marka waa kooxdii ugu horeysay ee lasoo gaarsiiyey halkan sidoo kale hay-adan frontex waxay noo sheegeen in muhaajiriin kale ama qaxooti kale oo toddoba boqol ama sideed boqol gaaraya in galabta iyagana lagu wado meeshan iminkan kusugan ee catania in la keeno oo lasoo gaarsiiyo waxaana dadkaasi wada markab talyaaniga uu leeyahay laakiin markabkii saaka dowladda norway baa iska lahayd cabdicasiis marka dadkani waa dad noocee ah ma ma ragay u badan yihiin ma dumaray u badan yihiin caruuri ma ku jirtaa waa sidee
falastini dadku horta rag bay u badan yihiin oo rag bay ku badan yihiin dumar way ku jireen inkastoy ku yaraayeen caruurtuna way ku jireen wayna ku yaraayeen laakiin waa rag baa u badan wejiyadooda markii aan dhex galay inkastoo meesha lagu hay aan nala ogolan inaan gaadhnay laakiin markabka gudihiisa ayaa fursad naloo siiyey inaan gudaha u galno aragtidooda markaad aragtid waad dareemaysaa inay diif badan iyo daal badan uu ka muuqdo laakiin sidaas ay tahay marka markabka laga soo dejiyey ee banaanka la keeno ee registrationka ama la diiwaan gelinayo magacyada laga qaaday wejiyadooda xoogaa waxaa soo gashay in yaro farxada oo waxay dareemayaan in halistii badii ay soo mareen ay ka badbaadeen oo iminka wadan yuruba ama albaabkii yurub ay soo galeen marka waad dareemaysa inay daalaniin oo diif ka muuqato haddana sidaas ay tahay wejigooda markan dambe ee yurub la keenay ama nabad qabkan ay ku yimaadeen xoogaa waxaa dareemaysa inay faraxsan yihiin oo way ku yara dhoolcadeynayaan waxaa jirta in sida hadda noo sheegtay saaka mid la keenay maanta la filaya in markab kale uu yimaado talyaaniga uu leeyahay qiyaas ma idin siiyeen hay-addu inta lasoo badbaadiyo maalintii ama toddobaadkii oo kale
horta qiyaasna may siin kolba waxay ugu ku xiran tahay sida looga soo baxo libya markabkan kabtanka waday wuxuu noo sheegay in imika badanaa maraakiibta doonyaha yareer markay nimanka mukhalisiinta dad kasoo saaraan libya isla markiiba ay soo diraan taleefono markaasi qayla dhaanaha oo ay soo gaarsiiyaan dal dalka talyaaniga dowladda talyaaniga iyo qolaha xeebaha u qaabilsan dabeet waxaa jira maraakiib badan oo midooda yurub ay leeyihiin oo wadamo badan ka socda oo imika istanbul ama dee maaragtay diyaar ku ah badda mediterraneanka oo iyagu howlgalka wada oo doonaya howlgalkan uu yahay howlgalka badbaadada marka qiyaas rasmiya ma jirto laakiin waxay noo sheegeen tan iyo markii howlgalkan ay bilaabeen in boqol iyo lix boqol iyo lix kun oo qof oo qaxootiya inay badda mediterraneanka bartimaheeda kasoo badbaadiyeen intaasay noo sheegeen dadkuna waxay isugu jiraan rag iyo dumarba way leeyihiin kabtanku wuxuu noo sheegay inay naxdin tahay mararka qaarkood inay la kulmaan iyagoo dad badbaadinaya in doomihii yaryaraa ay dadku wateen ay degayaan oo halkaasi uu yidhaahdo waxaan dareemaa in ay naxdin tahay hooyo ama ama dad waayeel ama dumar oo iyagu badii dhexgelaya oo ku quusaya oo markaasi ay dhici karta xitaa inayna ka gaadhin marka wuxuu noo sheegay in weli ay dhici karto inay dad badan imika kusoo wajahanyiin oo dhinaca libya ka yimaadeen haddii aan kugu sii daro falastinay dadkani intaan maanta arkay horta qof soomaaliya kuma jiro xitaa dadka eritreanka waa la hadlay waxay yidhahdeen kulligeen waa eritrean xitaa ethoopia may sheegin laakiin waxaa dhici karta in sideedda boqol ama toddobada boqol aan filayno goor dhow laba saac dabadeed inay dhici karto inay soomaaliya ku jirto si kastoo noqotaba kolley dadkan waa muhaajiriin dhinaca libya ka yimid oo xaggaas laga keenay